madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaam ayaa magaalada kismaayo ka daafuray shirweynaha koowaad ee deegaanka isbeddelka cimilada jubbaland oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dowladda jubbaland shirkan ayaa lagu soo bandhigay dood cilmiyeedyo kala duwan waxaana kasoo qaybgalay xubno ka tirsan golaha wasiirada jubbaland xildhibaano agaasimayaal odayaasha dhaqanka hay-adaha ka howlgala jubbaland khubaro kala duwan oo khibrad u leh arrimaha deegaanka iyo marti sharaf kale caydiid suleymaan xaashi wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dowladda jubbaland oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey kulankan iyo waxyaabihii looga hadlay waxaa sharaf noo ah maanta in uu halkan ka fulmulo shirweynihii koowaad ee deegaanka jubbaland oo diiradda lagu saarayo marxaladaha taagan ee jira oo isbeddelka cimilada iyo saamaynta uu ku yeesho qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid tahay noolayaasha kala duwan saamaynta uu ku yeesho caruurta iyo haweenka saamaynta uu ku yeesho cuntada iyo sugnaanteeda saamaynta amniga uu ku yeesho ay ku yeelato isbeddelka cimiladu saamaynta ay ku yeelato caraguurka iyo dhulkii beeraha laga tabcayey saamaynta ay ku yeelato infrastructureka iyo buundooyinka iyo wadooyinka googo-ay shirku wuxuu saddex baanal baa halkan maanta dood dheer oo bulshada oo dhami ka qaybgelayso iyo miidiyahuba yaa lagu qaban doonaa aqoon-yahano deegaanka iyo khuburo waaweyn baa fadhida waxaana lafaguri doonaa sidii looga badbaadi lahaa oo loo yarayn lahaa khasaaraha isbeddelka cimiladu keento oo ay ku keento deegaanadeeda deegaanada sidaad ka warqabtaan marna roob baa ayna qaada iyo biyo muddo yar kabacdina abaar iyo biyo la-aanba baynu la tacaalaynaa sanad walba duufaano ilaahay inaguma keenin laakiin hadda gobollada qaar buu ka dhacaa duufaanaduna ay saameeyaan marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay maanta in madaxweynihii jubbalandna shirkan noo furi doono uunu noqon doono shirweynihii koowaad oo saamaynta deegaanka iyo isbeddelka cimilada xaalufka iyo dhibaatada dhirtii la gooyey u geysatay dhibaatada innagu aan ku hayno deegaanka oo ay ka mid tahay dhulka la xidhmaysanayo goofafka dhulka loo adeegsanayo dhulkii daaqsinta iyo beerihii dhulbeereedkii oo laysku khaldayo oo dhulbeereed inta cagafyo loo qaato laleeyahay waxaa laga samaynayaa beero iyada oo ayan suurtogeli karin in biyo la geeyo